Shirkadda Somarina oo ah shirkad ka shaqeysa dhismaha doomaha noocyadeeda kala duwan sida doomaha kalluumeysiga, xamuulka iyo dalxiiska ayaa maanta soo bandhigtay doon dalxiis oo ay shirkadda ku farsameysay gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose taasoo qayb ka ah horumarinta dalxiiska badda. munaasabada soo bandhigidda doonta dalxiiska ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan Jubbaland xildhibaano maamulka degmada Kismaayo madaxda iyo howlwadeenada shirkadda Somarina ganacsato iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay xafladda wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Xasan Cumar ayaa xariga ka jaray dooni cusub oo loogu talagalay dalxiiska waxaana ka warbixiyey ujeedka xarijarka samaysa hadday noqoto kalluumaysi hadday noqoto doomo dalxiis iyo doomo la rajaynayo iyagana inay xamuul ka qaadaan marka waxaan rajaynaynaa hadduu alla idmo in hawshaas ay sii socoto tani waxay muujinaysaa sida horumar ballaaran deegaanka iyo degmada kismaayo iyo guud ahaan jubbaland bay ugu tallaabsanayso xagga arrimaha warshadaha arrintani waa tallaabo weyn oo waxa industrializationka loo yaqaan dacwooyinka qaban karta marka waxaan rajaynaynaa soomaalida kalena nagu dayan doonaan maamula waa kaaga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa inaad gaarsiisaan dalka intiisa kale
qaar ka mid a wasiirada ka qayb galay munaasabadda ayaa si weyn u bogaadiyey guulaha ay gaartay shirkadda somalina iyagoo xusay inay tahay tusaale lagu daydo oo dhiirigelin u ah ganacsatada soomaaliyeed waxayna carabka ku adkeeyeen baahida loo qabo in la maalgeliyo warshadaha badda si loo abuuro shaqooyin cusub loona kobciyo dhaqaalaha dalka